إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاaبه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الdين أmا bعd وصاaxiب الjabاaئر kelmadii oo waxaan wax yar kelimad ku celinaynaa kabka masixidda la masaxayey dersigeenii shalan ku qaadanay waxaana nidhi shanan loo qaybiyaho saddex waa la soo celinahay shaaficiyadu yidhaahdeen haddii marka horeba kabka uu saaran yahay xibnihii laga booraysanayey ama se qayb ka mid ah xibin ka mid ah ama xibin qayb ka mid ah markaas waa la soo celinayaa salaadahaas lagu tukado hadhow markuu caafimaado la kala qaadi maa inuu asagoo daahira kabka la saaray iyo in kale sababtoo ah bedelkii iyo mubdelu minhigii labadiiba waa naaqis bedelkii waa xibnihii laga booraysanayey mubdelu minhigana waa xibnihii weysada marka labadiiba waa naaqis xibnihii weysadana lama wadahayo waa naaqis wixii ka bedel noqo lahaana waa naaqis sidaasaa keentay yidhaahdeen in lagu laabto hadhow salaadaas lasoo qalleeyo tan labaadna suuradda labaadna waxay ahayd xibintii qaybtii caafimaadka qabtay a kabku wuxuu saaran yahay qadar ka badan intii loo baahnaayoo kabka qaba laheed taasna kala qaad male dahaaro iyo daharala-aan wixii lagu saaray kabkee waa la soo celina markuu caafimaado intii uu tukaday tan saddexaadna waxay ahayd haddii qadarkii loo baahnaa keliya kabku saaran yahay laakiin calaa xadahin iyadoo maalan weysadu ka jabantaha kabka la saaray ama qubays lagu leeyahay taasna waa la soo celinayaa labada aan la soo celinayna waxay ahaayeen haddii aan wax caafimaad qabo jirka intii caafimaad qabtay meelba kabku ka taaban taas iyada marka dahaaro iyo dahaaro la-aan kabka wixii lagu saaray la fiirima mana la soo celinayo sifada labaadan la soo celinayna waxay ahayd qadarkii loo baahnaa inta caafimaad qabta kabku intuu qaba lahaa keliya aad daboolan laakiin markii la saarayaa waxaa lagu saaray iyadoo daahir ah khalaas markaasna ma la soo celinayo markaasna ma la soo celinayo sidaas weeye sida ay rajaxaan mutaaqiriinta shaaficiyadu laakiin kelmaddan ugu laaban marka middan soo socota nawowi majmuuciisa sharxilmuhadabka waxaa ka muuqatuu leeyahay iطlaaqa jumhuurta inaan la kala farqin acdaada tayamumka iyo qeybkeed mar haddii calaa dahaaratin lagu saaro kabka ama kabku ha saarnaado calaa acdaa'i اlwuduu amase yuu saarnaan inaan la soo celinayn saasaa jumhuurta ka muuqata taas waa midda nawowi majmuuca uu ku sheegay inkastoo mutaaqiriinta dambe ay daciifiyaan qowlkaas jumhuurta loo nisbeeyey laakiin haddana mid kale wax deliil ah oo haabit ah min alkitaab waasunna waalijmaac ma jiro oo sheegaya cibaado qofku sidii uu awooday u gutay hadhow dib inuu ka soo celiyo laakiin ijtihaadkii waa sidaasaan sheegnay faslun faslun fii bayaani najaasaati najaasooyinka la caddayntoodu fasal yahay iyo wa isaalata la suulinteeda fasalkan wuxuu ka hadlaa waxyaalo najaaso la yidhaahdo najaaso ah in la caddeeyo laydhah shaygaas waa najaas labo iyo in la caddeeyo suulinta najaasadaas qaabka loo suulinaa laba masalo wey faslun fii bayaani najaasaati najaasooyinka la caddayntoodu fasal yahay iyo wa isaalatihaa najaasooyinkaas la suulintooda najaasooyin hebla waa najaasha hebla waa najaas in la yidhaahdo iyo in la yidhaahdo sidaasaa loo suuliyaa najaasada markaa saddexa loo qaybiyaa mukhafafa mutawasita muqallada najaasada saddexa loo qaybiyaa najaaso mukhafafa ah waa bowlu sabiyi aladi lam yabluq alxawlayn walam yakul hayra labani xaashiyada dabcadan aan hayana waa idinku dhigaa tafsiilkaas najaaso fudud oo laydhaha khafiifa waa caruurka wiilka ah wiilka aan laba sano gaadhin wax aan caana ahaynna aan cuntanimo loo siin wax aan caana ahayn looma siin ee si kale haddee daw ahaan haddii loo siiyey dhib male amase waxa weeye cunto un afka loo loo loo mariyey oo aan lagu quudinayn caruur inta iska soo gurguurtay afka wax yar cunta loo saaray waxba dhibaataa taasu male laakiin si quudin ahoo cunugan cunto looga dhigayo wax aan can ahayn looma siin laba sanana ma gaadhin kaas kaadidiisa najaasa mukhafafa la yidhaah sidaas daraaddeeda waa arki doona marka la mayrayo sida najaasada kale looma mayro waana inaad kala taqaano wuxuu waa najaaso ee waa fududdahay iyo najaasa ma ahan farqiga udhexeeya farqigaa u dhexeeya oo qaar aan fahmino waxay moodeen wiilka laba sano aan gaadhin waxaan can ahayna aan cuntanimo u cunin kaadidiisu najaasba inaysan ahaynay moodeen taasna wax yidhiba lama arko waa qalad najaaso waa tahee waa najaaso fudud waa najaaso fudud oo fudaydkeeda waxaa ka mid a marka la mayrayo biyaa lagu firdhina meeshii ay kaadidu gaartayaa la qooyin ah laakiin la mayrima oo maxaa u dhexeeya qasliga iyo rashiga waxaa u dhexeeya qasliga marka la shaygan waa la mayraa qasli la yidhaah biyuhu inta shayga ku dhacaan oo qooyaan waa inay ka gudbaan oo ka hoos uga gudbaan laakiin marka la yidhaha rashi waa la rushaynaa ee la mayri maa waxaa shardiga meesha in la qooyo bis bis biyo hoos iyaysan uga dhicin haday rabto meeshii xoogaa biyo lagu qoyna waa intaas farqiga udhexey marka najaasada wiilkaas waa najaasa mukhafafa lama mayree waa la rusheeya biyaa lagu qooyaa meeshii najaasana waxaa la yidhaha najaasa mutawasita waa najaasada dhexdhexaadkaaha la yidhaahdaa najaasada dhexdhexaadka waa agarka najaasaadka kaadidii saxaradii waxa weeye najaasooyinka agarkooda weeye waa najaasooyinka ugu badan weeye ee dhiiggii waxyaalaha lamidka ah oo kaleeto najaasooyinkaas ayaga marka la mayrayo shardi waxaa ah in midabkoodii iyo dhadhankoodii iyo urkoodii la suuliyo haddii la awoodo haddii la awoodo dhadhanka marka waa laga maarmaan dacmiga in la suuliya waa laazim haddaan la suulin najaasadu ma suulin laakiin haddii labada kale la suuli wayo inta dacmigii la suuliyo oo midabkii meeshii wax ku haraan amase wax ka soo karayaan laguna dadaalo la suuli waayey waa macf wixii la suuli waayey laakiin in la suuliyaa lagu dadaalaa hal mar hadday ku suushana saasay daahir ku noqone waana shardi biyaha inta kor looga shubo inay hoos uga daataan hadday maro tahay oo kale marka biyo kor ka yimid waa in lagu shubo biyahaasuna ka gudbaan oo rashigii way ka duwanta najaasada saddexaadna waa muqalladada najaasada la adadkeeyey waa najaasada kelbiga waxay shaaficiyadu ku daraan khinziirkay ku daraan deliilna looma hayee khinziirku waa najaas najaasadiisu waxay la mid tahay saxarada iyo kaadida sida raajixa oo deliil sheegaya toddoba goor in khinziirka la mayro lama hayo laakiin eyga najaasadiisa in toddoba la mayro taas way midda naska iska leh ayada waa najaaso adag waxaa laasima toddoba mar in la mayro oo mar ka mida ciid lagu daro saabuunu bedel kama noqon karto shaambo bedel kama noqon karto oomo bedel kama noqon karto ciid waa in lagu daro caro wax kaloo ka bedel noqon kara lama arag toddoba mar oo maru caro tahay taasna waa najaasada laadkey waana midda eyga midda naska loo hayaa wa kullu maa'icin mid qoyan dhammaantiis maa'icaasoo kharaja ka soo baxay mina sabiilayni labada jid waa jidka kaadidu ka soo baxday midka saxaradu ka soo baxdo wa kullu maa'icin shay kastoo qoyan maa'icaasoo kharaja ka soo baxay mina sabiilayni labada jid najisu najaas weeye ilalmaniya manida maahane wax kasta oo labada waddo ka soo baxa oo waxa weeyaan waddada kaadidu ka soo baxda ka soo baxa waa iyo waddada saxaradu ka soo baxdo waa najaas waxaasu kala qaad ma leh inay yihiin wax la yaqaanoo laga caado dhigto la arki jiray sida kaadida iyo saxarada iyo inay yihiin wax naadir ah sida dhiig iyo maal hadday ka yimaadaan waa isku mid wax kastoo qoyan oo labadaas waddo ka yimaada waa najaas maaci markuu yidhi shay qoyanaa lagu yidhi shay aan qoynayn oo ad adag hadduu yimaado oo maxaa ka mid a gooryaana ka soo baxay bahal noolaa ka soo baxay qofkii waddadiisa oo calooshii ka soo baxay amase laftimireed u laqay aa ka soo baxay kaas nejis maahane waa mutanajis u fiirso najis iyo mutanajisna horaan usoo sheegay waa kala duwan yihin laftimireedu laqay marka laftimireedkiyaa soo baxay laftimireedku najis maaha laakiin waa mutanajis macnaha korkuu ka najaasaysay waa la daahiri karaa laakiin cayntiisu najaas maaha wakadaalika gooryaana ka soo baxay bahalaa ka soo baxay bahalku asagu najis maaha laakiin waa mutanajis korkuu ka najaasaysan yihi marka waxa najaasta waa waxa qoyan oo dareeraha ah wa kullu maayicin shay kasta oo qoyan maayicaasoo kharaja ka soo baxay min asabiilayni labada waddo najisun waa najaas ilalmaniya manida maahane manida dhammaan xayawaanka manidiisu waa daahir marka laga reebo kelbiga iyo khinsiirka iyo waxay labadoodu iska dhaleen iyo mid ka midu wuxuu xayawaan kale ka dhalay taas manidoodu xataa waa najaas manida dhammaan xayawaanaadka banu aadan kaliya maahan banu aadan iyo kayrkiis manidoodu waa daahir xoolaha manidooda xoolaa laga abuura hadday najaas ahaaleed wax najaas laga abuuray miyaa la cuni lahaa maya marka najaas maahan manidu dhammaan xayawaanaadka afar shaya laga reebaa hayra alkalbi eyga manidiisu waa najaas walkhinsiiri doofaarka manidiisuna waa najaas wamaa tawallada minhuma labadoodu waxay iska dhaleenna waa najaas ow min axadihimaa maca xayawaanin daahirin mid ka mida iyo xayawaan daahira iska dhalay ey iyo riya iska dhalay maalan manidiisu waa najaaskaasna afartaasaa manidoodu najaasta hal shay oo kalaa jira oo maa'ica oo qoyan oo labada waddo ka soo baxan mid ka mida oo daahira waa ruduubatu farji lmar'a gabadha farjigeeda qoyaan hadduu ka yimaado qoyaan hadduu ka yimaado qoyaankaasu maal ma ahan dhiigna ma ahan kaadi ma ahan medi ma ahan wedi ma ahan waa qoyaan iska biyo caadiya oo gabadhihii markay uurka leeyihiin oo kaleeto ay si badan mararka gabal uu dhici karto inuga yimaado waxa weeyaan qoyaankaas waa daahir sida raajixa ee shaaficiye iyo xanaabilo labaduba ay isla qabaan sida raajixa khilaafaha ku jiray waa daahir adiladiisuna waa caddahay oo hadday najaas ahaa laheed ninka iyo xaaskiisu markay kulmaan ninka waajib waxaa ku oleed inuu xibintiis taranka mayro ilaa qoyaankaasaa soo taabtay waajibay ku noqoleh waaa la dhila waa najaasooda maradii taabatana najaasay sii noqoleh arrin khatarabaa ka imaale marka ruduubatu farji lmar'ati daahir wey daahir wey farjiguna ka soo baxaa wa qaslu jamiici alabwaal kaadiyaalka dhammaantood in la mayro wal arwaafi digooyinka dhammaan in la mayraa waajiban waa waajib dhammaan marka wixii kaadi ah kaadidaas kala qaad male hadda tii banu aadan wixiis waa ka soo hadalnay xayawaanaadkii uu ka hadla halkan xayawaanaadkii dhammaan xayawaanaadka kale ama ha noqdeen kuwo hilibkooda la cuno sida geela ariga looda ugaarta oo kale shimbiraha kuwooda xalaasha oo kale ama ha noqdeen kuwaan hilibkooda la cunin sida waxyaalaha aan hilibkooda la cunin oo dameerkii oo kaleeto iyo wixii la mid ah waa isku mid shaaficiyada agtooda digadooda iyo kaadidooda waa najaas waqaslu jamiici alabwaali waqaslu jamiici alabwaali kaadiyaalka dhammaantood in la mayro iyo wal arwaasi digayaalka waajib waa waajib waa najaas weye macnaheedu digada iyo kaadida dhammaan xayawaanaadka ama hilibkooda ha la cuno ama yaan la cunin waa iskugu mid waa iskugu mid waa najaas sidaasay qabaan xanaabiladu waxay qabaan hilibkooda wixii la cuno waa daahir kaadidooda iyo digadooduba xagga daliilkana kaasaa xoog badan sababto ah waxaa ku tusaya horta xadiis saxiixa oo sheegaya digada waxyaalaha hilibkooda la cuno inay najaas tahay ama kaadidoodu najaas tahay horta lama hayo xadiisay deliishadaan culammada shaaficiyadu waa xadiidkii nabiga sala allahu alay slm nin saxaabiya ayuu wuxuu u dirsaday saddex dhagax oo uu istijmaar ku sameeyo ku asajoodo markaasuu wuxuu u keenay laba dhagax iyo hal digay nabiga sala allahu calay wasalam digayga waa tuuray wuxuuna yidhi innahu rijsun war waa najaas uu yidhi digagaanu digagaanu waa najaas uu yidhi ta tuuray labadii dhagaxuu qaatay waxay yidhahdeen digay inuu najaas yahay xadiiskaasa u daliila laakiin digaygu digaygee aha digaygu wuxuu ahaa rawhatu ximaar rawthu ximaaru ahaa dameer digaygiisu ahaa digay dameeru ahaa waxaana caddaynaya ibnu khusayme riwaayad saxiix ibnu khusayme ku yaalla xaafid ibn xajarna fatxulbaarigu ku sheega isagoo ka ibnu khusayme ka soo qaadana marka ibnu khusayme saxiix ku wariyey digaygu digay dameeru ahaa digay xoolaad ma ahayn dameerna lama cuno hilibkiisa marka lama hayo daliil sheegaya digada iyo kaadida oo xoolaha hilibkooda la cuno inay nijaas tahay laakiin waxaa la haya adilo tusayda inaysan nijaas ahayn adiladaas maxaa ka mid ah adiladaas waxaa ka mid xadiis saxiix muslimka oo nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam salluu fii maraabid alghanam ku tukada xeryaha ariga waa saxiix muslimka salluu fii maraabid alghanam xeryaha ariga ku tukada xero ariga digo iyo kaadiya taalla hadday najaas ahaaleed nabigu ma dhahin ku tukada meel najaas taas waa xadiis saxiixa bukhaari iyo muslimna waxaa ku sugan nimankii quraniyiinta ahaa ee daltabyooday ee calooshuu xanuuntay nabigu inuu ku yidhi sala allahu calayhi wasalam indaliquu ilaa ibili sadaqa fashrabuu min abwaalihaa socda geela sekada oo halkaas ku xaraysan u taga kaadidiisa cada ee qaaraa yidhi daruuray aheyd ee daruuraha horta kow laba shayaa la rabaa daruuro najaas ma layskugu dawey kara maya cabdullahi bn mascuud sanad saxiixa waxaa ugu sugan in allaha lam yajcal shifaa'akum fii maa xarama calaykum wax ilaahay idinka xarimi dawaba alla ma gelin waa kow fardan wa taqdiiran kaba dhig inay daruuro aheed haddaan ka dhigno nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu dhihi lahaa markaad cabtaan ka luqluqda waa cabeen mogta waa hadday nijaas aale soo ma miyay dhici karta inuu markaas uusan u sheegin iyadoo nijaas maya nabiga maba dhici karto sababtoo ah qaacidadu waxay tahay taakhiiru lbayaan fii waqti اlxaaja laa yajuusu fii xaqihi ijmaacan nabiga waqtiga masaladu taagan tahay caddaynteeda inuu dib uga dhiga ma banaana waana ijmac marka hadday najaas aled markaasu caddayla idan marka masaladaas qowlka qawiga ah waa qowlkaas min xayثu daliilu laa min xayثu اmadhab wagaslu jamiici labwaabi wagaslu jamiici alabwaali kaadiyaalka dhammaan in la mayro iyo wal arwaasi digayaalka waajibun waa waajib ilaa bowle sabiyi wiilka kaadidiisa maahane alladii wiilka lam yakuli طacaama cunto aan cunin laba sanana aan gaarin caano wax aan ahayn ma cunin marka lagu leeyahay calaa jihati taqadii quudin qaabkeedu ma cunin dawayn iyo dhib maleh iyo afka wax loo saara iyo dawo la siiya dhib maleh laakiin cunto lagu quudinayo cuntahaan looma siin laba sanana ma gaarin wiilkaas kaadidiisa ayada ma la mayrayo fa innahu bowlkaas bowlu sabi fa innahu fa inna bowla sabiyi wiilkaas kaadidiisu yadhuru wuxuu daahir ku noqonaa birashilmaa biyo in lagu rusheeyo cali korkiisa farqiga u dhexeeya marka rashi iyo ghaslina maxay kala yihiin hasliga waa in biyihiinta lagu shubo ay hoos uga gudbaan laakiin rashiga waa in meesha la qooyo bis marka kasliga waa in biyuhu ka gudbaan la qulqulaan rashigana waa inay meesha qoydo farqiga udhexeeya waa intaas marka inay biyuhu ka gudbaan shardi maha walaa yucfaa lama cafiyo can shayin shay shaygoo min anajaasaati ka mid a ilal yasiira midka yar maahane yasiirkoo mina demi dhiigga ka mida iyo walqayx malaxda najaaso jirkii ku taal ama maradii ku taalla lama cafiyo ilaa mid yar oo dhiig ama maala maahne qayx waa dhiigga markuu isii bedelo adkaba sii daran yaha de dhiigiyo sii bedelo wey dhiigguna waa najaas wax khilaafana lagama hayo saxaabada inuu dhiiggu najaas yahay iyo salafkii midna hal qowl lagama hayo dhiiggu inuu najaas yahay oo dadka gabala waxama yidhahdaan marka cumar ibnu khadaab tooreyda markii lagu dhuftay salaada subax iyadoo dhiiggu iska burqanaasoo kii sii tukanayey mideeda labaad ninkii saxaabiga ahaa ee isagoo waardiyaa haya fallaarta lagu dhuftay suuratulkaafi ku tukanayey sawkii salaada sii watay jawaabtu waxay tahay shayga haddaan la awoodin qofka waajibkaas waa ka dhacay tooreeyaa lagu mudo cumar dhiiggi waa socdaa wax jooji kara male salaada ma looga tega maya waaba ka dhacayba shaygu mar haddaan la awoodin waajib qofka kuma ah waa shay aan la awoodinu kaasu ah wakadaalika ninkana sidoo kale fallaaraa ku dhacday waana jeexday cirbad dhiig joojin wa la wa la ma jirin waqtigaa wax dhiiggaas lagu jooji kara male waa socdaaba dhiig marka laakiin korka saaran saxaabadu iska daa inay daayaane hadday marada ka goy waayeen waa goy jireen marada meesha uga yaala siday ugu dadaali jireen nijaas salaada iyadoo ku jira hadday ku arkaan waa ka bixi jireen salaada dhiig isku arkaan dhiig marka saxaabadu waa mayli jireen saxaabada dhexdoodana lagama hayo wax khilaaf oo ah dhiig waa daahir maba jiro hal qowloo dhahay marka dhiigga waa najaas weye khilaaf dambe ha jiro laakiin khilaaf horaan ka hadla ma jirin walaa yucfaa lama cafiyo can shayin shaygoo min anajaasaati ka mid a ilal yasiira midka yar maahan yasiirkoo min ademi dhiig iyo walqayxi maal wamaa shaygii laa nafasa dhiig lahuusan u sugnaanin nafsigu waa demi ay laa dama weeye wamaa shaygii laa nafsa dhiig lahu maaga uusan u sugnaanin dhiiggaasoo saa'ilatun socota idaa waqaca markuu ku dhaco fil inaa'i waalka wa maata uu ku dhinto fiihi waalka fa innahu shaygaasu laa yunajisu ma najaaseeyo xayawaanka kala qaad xayawaan kasta oo haddii xibin laga gooyo dhiig qulqulaya aan lahayn hadduu inta weel ku dhaco uu ku dhinto maydkiisu najaas maaha oo wax ma najaaseeyo sida tixsiga oo kale iyo sida quraanjada oo kale xayawaan kasta oo haddii xibin laga gooyo ama la gowraco dhiig qulqulaya aan lahayn dhiig soconayo oo dareerayo aan lahayn hadduu weelka ku dhaco ku dhinto meydkiisu waxba ma najaaseeyo laakiin laba shardi kow asagu waa inuu ku dhacdo aduu ku ridin taad tixsiga u aruurido ood ku gurto caanaha waa najaasoobeen maxaad balada u aruurseen eber waayo labo waa inuusan isbedelin hadday inta wax tiro badan ku dhacaan ay isbedelaan maya waxyaalaha khabiikaa sharcigu waa xarima wayuxilu lahum اطayibaat wayuxarimu calayhim اlkhabaa'i nabigaba saasaa loo soo diray hadduu inta wixii ka bateen ay bedeleen labadaa shardi xaashiyadaan ku dhigaa dabcadan labadaa shardi ayaysan ku najaasaynayn waa inuusan bedelin markuu ku dhacay waana inaan qo qof ku tuurin waa labadaa shardaan anlaa yuqayirahu maa waqaca fiihi walam yatraxu daarixun labadaa shardi wey wamaa sheegi laa nafsa dhiig lahu maaga uusan u sugnaanin dhiiggaasoo saa'ilatun socota idaa waqaca hadduu ku dhaco filinaai weelka wamaata fiihi uu ku dhinto fa innahu meydkaasu laa yunajisu ma najaasaynayo wixii ka weyn marka wixii ka weyn oo markii xibin laga gooyo dhiig ka qulqulaya markuu dhinto meydkaasu najaasu noqona ilaa saddex maahan wixii kaas ka weyn oo markii xibin laga gooyo markuu noolaa dhiig ka qulquli jiray hadduu dhinto meydku waa najaas dhammaan maydku waa najaas saddexa laga reeba waa kana walxayawaanu xayawaanka kulluhu dhammaantiis daahirun waa daahir waa markuu nool yahay xayawaanka nool korkiisu waa daahir dameerka korkiisu waa daahir geela korkiisu waa daahir xayawaanka intuu nool yahay dhammaan waa daahir markuu nool yahay ilaa marka laga reebo labadan uu ka reebi doono iyo laba ka dhalata waa afare walxayawaanu xayawaan kulluhu dhammaantiis daahirun waa daahir ila alkelba eyga maahan iyo walkhinsiira dafaarka iyo wamaa tawallada wixii ka dhasha minhumaa labadooda labadooda iska dhalay ow min axadihimaa mid ka mid ah maca xayawaanin daahirin iyo xayawaan daahira iska dhalay afartaas korkoodaaba najaasa iyagoo nool hadday marka shay qoyan taabtaan waa najaasaynaya dafaarkii eygii wixii ey dafar ayagu iska dhaleen iyo wixii labadooda mid ka midu xayawaan daahira ka dhalay afartaasu markay nool yihiin korkoodaaba najaasa ayagoo qoyan waxay taabtaan waa najaasaynaya wax qalaalan wax qalaalan ma najaaseeyaan walxayawaanu xayawaan kulluhu dhammaantiis daahirun waa daahir ila alkelbi eyga maahne walkhinsiira doofaarka iyo wamaa tawallada wixii ka dhasha minhumaa labadooda xaggooda aw min axadimaa mid ka mida ka dhasha maca xayawaanin daahirin walmeytatu baktiga kulluhaa dhammaanteed najiisatun waa najaas dhammaan wixii dhintay oo bakti ah waa najaas marka meyte xaa la yidhaha a muhiim ah meyte waxaa la yidhaahdaa maa zaalad xayaatu laa bidakatat laa bidakaatin sharciyatin waa wax alla wixii naftu ka baxdo gowrac sharciyana aysan uga bixin wax alla wixii naftu ka baxdo gowrac sharciyana aysan uga bixin a waxaa la idhahdaa meyt baktiyaa la idhahda waxaa la idhaha maa zaalad xayaatu laa bidakaatin sharciyatin waa wax naftu ka baxday aysanna uga bixin gowrac sharci ah dhammaan marka marka maxaa soo gelaya waxaa soo gelaya dhammaan wax iska dhintay oon la gowricinba waxaa soo gelaya wixii la gowracoon gowrac sharciya la gowricin sida mushriga gowracay ama gaal majuusiyaha gowracay ama gaal murtadaha gowracay waxaa soo gelaya wixii laf lagu gowracay waxaa soo gelaya qof xaj uu xiran yahay ama cumra u xihan tahay muxrimaa la yidhaha wixii uu gowracay waa bakti waa wixii uu gowracay oo ah ugaar ugaarka duurjoogta ugaarka duurjoogta xoolaha cadigaa gowrici kara ugaarka duurjoogta marka gowrac sharciga waxaan la gowricine naftu ka baxday meyd aa la yidhaha bakti gowrac sharciga maxaa soo galay waxaan laba gowricinba maxaa soo galay wixii uu gowraceen qofaan gowriciisa la ogolayn sida majuus iyo mushrik maxaa soo galay qof muxrim ah ugaar uu gowracay dhammaan waxaa soo galay wixii laf lagu gowracay ama cidi ilaama lama ogolo labadaasna wax lagu gowraco waxaasoo dhamaa soo galay wlxayawaanu xayawaan kulluhu dhammaantiis daahirun waa daahir ila alkalba walkhinsiira iyo wamaa tawallada minhuma aw min axadimaa walmeytatu baktida kulluhaa dhammaanteed najiisatun waa najaas saddexa laga reeba ilaa samaka kalluunki maahane malaygu waa daahir isaga badda ka soo qaba halkaa iska dhig nafta ka baxday iska daahir waana xalaal waljaraada ayaxa ayaxuna waa sidaas iyadoon la gowricin uu xalaal iska yahay walaadamiya banu aadamkana waa daahir banu aadamku markay dhintaan waa daahir gaalka najaasadiisu waa najaasa macnawiya inama almushriuun najas marka leeyahay mushriku waa najaas najaasadiisu waa najaasa macnawiya waa shirkiga waa najaasa qalbiya ee ma ahan korkiisa hadduu gaalku ku taabto waa najaasoobe maaha maaha banu aadanka marka meydkiisu waa daahir wey saddexdaasa wax meyd ah oo daahira ka jira oo ah wax aan gowrac sharciya la gowrac wa yuqsalu waa la maydhaa al inaau weelka min wuluuqi اlkalbi eyga afgelintiisaa laga maydhaa walkhinsiiri doofaar afgelintiisna waa laga maydhaa waa isku rakibana iyagu waa iskugu mid shaaficiyo sabca maraatin toddoba mar ixdaahuna toddobada mid ka mid ah masxuubatun waa mid lala saaxiibay bituraabi caro wa yuqsalu waa la maydhaa al inaau weelka min wuluuqi اlkalbi eyga afgelintiisa eyga hadduu afka geliyo ila afkiisa badanaaba qoyan ee eyga jirkiisu waa isku mid afka waxaa loo leeyahy afku waa qoyanye afku waa qoyanye sidaas ayaa loo leeyahy marka eygu af hadduu weelgeliyo iyo walkhinsiir doofaar afka geliyey waxaa la maydhaa sabca maraatin toddoba mar ixdaahuna toddobada mid ka mida midda koobaadaa laga dhigi karaa midda labaadaa laga dhigi karaa tan saddexaadaa laga dhigi karaa mid toddobadaas ka mid ah masxuubatun waa mid lala saaxiibiyo lagu daray bituraabi caro caro waa in lagu daray wa yuqsalu waa la maydhaa min saa'iri najaasaati najaasooyinka intooda kale maratan waaxidatan meeshaa nusqooyinka iskuma waafaqsana nusqooyinka gabal waxaa ku qoran maratan waaxida hal maraa la maydhaa najaasooyinka kale waa najaasooyinkii oo mutawasidada ahaayeen ilaa saddexdii najaasadda waa aragnaa tii wiilka yarkaa waa soo marnay rashiyay noqotay mukhafafay aheed tii muqalladada aheedna waa soo marnay toddoba mar oo mar ka mid a caro lagu daray aheed tii ugu dambeyday wey middaanu dhammaan inta najaasaha oo kale wey wa yusalu waa la maydhaa min saa'iri najaasaati maratan waaxidatan nusqooyinka gabana waxaa ku qoran sida dabcada daarulminhaaj wa yusalu waa la maydhaa min saa'iri najaasaati maratun ta'tii calayhi hal mar oo kor ka timid maxaa la diidayaa sida dadka gabal oo aan waxba akhrisan ay waxa weeyaan wax u dahirtaan baaldi weyno biyaha halkan la dhigaa maradii waa najaas dhexdaa laga gelina khalaas inta oomada laga majuujiya la iska warara wixii waa isla najaasooyen baaldigu waa najaas wixii dhan waa isla najaas everyone saas waxba daahir kuma noqdaan saas waxba daahir kuma noqdaan halka mar waa inay kor ka timaado waa in lagu daadiyo oo meeshii najaasada ku tili inta marta ay ka gudbaan oo maroo kale marka la daahirina maradii inta saas loo qabto biyaha kor looga shubo laakiin biyo aan qullatayn dhammayn hadday meel yaaliin ood mare nijaasa ama weel nijaasa dhexda ka gelido ama maacuntiad mayreda maacuntiad mayre meeshaana baaf biyaha ku yaalla midkan soo qaba waa nijaas wixii nijaasaan ka hadlayna wixii kaleeto waa iska nadaafad iyo qaab kale laakiin wixii najaas ah baaldi biyahoon qullatayn dhammayn weel nijaasa markaad ku riddo baaldiga iyo biyaha iyo weelkaad ku riddo oo isla nijaas marka dhibaad soo kordhida wax ma adan qaban baaldi biyaha halkan yaallaa maradii oo nijaasa ku riday marada iyo baaldiga biyuhu waa nijaas marka najaasta la mayrayo waxaa rabaa biyuhu kor ka yimaadaan maradan waa la mayrayay kor uga shub hoosa uga daateen khalaas sidaas weey marka maratun taatii calayhi wey mar kor uga imaanayda wahalaau wahalaau saddexdaana afdalu fadli badan laakiin fiiri mar haddaad mayrada marka lugu maraa waajibe marka waxaa shardiya dacmiga lownka riixda saddexdaba in lagu suuliyo ee haddaysan ku suulin mar ka badana lagaa rabaa markaas wixii la suuli waayo oo laga caajiso oo la ogolaanaana waa allownu wariix haddii laga caajiso wey ayaga ayaga haddii laga caajiso sidaa dhiigga gabadha cadada qabta oo kaleeto caysha waxay dhihi jirtay marada mayra daad ka fuji weydaan midabkii ka muuqdo zacfaraan midab u eg meesha iska mariya zacfaraana ku dhacay dhiigba maaha w saasba ka dhiga marka wixii laga caajisa w iska macf iska macf wa alaau saddexdaana afdalu fadli badan saddex in laga dhigaa fadli badan laakiin hal maraa waajiba nijaasooyinka mutawasidada waidaa takhallalat ilkhamratu khamradu hadday khal noqoto binafsihaa daatadeeda dahura daahiray noqotaa wa in khulilad haddii khal laga dhigana bitarxi shayin shay lagu riday fiiha dhexdeeda lam tadhur ma daahir noqonaydo waidaa takhallalat ilkhamru khamradu hadday khal noqoto khal waa biyo dhanaan oo marka horeba loo sameeyey in wax lagu cuno khamradii marka awal khamradii waa ubrinayday marqaanna waa keenayda waa sarqaaminayda qofka haddii sarqaankii ka baxo biyo dhanaan iska noqoto daahiray noqonayn xalaalayna noqonayn laakiin nafseeda ayadoon wax lagu ridin haddii la rabo qoraxay tiiley inta laga qaadaa meel qabow la dhigay amase meel qaboobay tiiley waa laga qaaday waxaa la dhigay meel oo kulayl ah taas waxba dhibme taas waxba dhibme mar haddaan wax lagu ridin laakiin markay ubrinaydo karaydo waa nijaas qamradu haddii wax lagu rido fiiri shayga lagu rido laftigiisa mutanajisuu noqona ayadu hadday daahir noqoto asagaa dib u najaasayna ayadu markay karka daydo marqaanku ka baxo oo iyadu ay daahir noqoto asagoo mutanajisaa ku dhex jira soomaaha asaga najaasayna marka haddii kamrada wax lagu rido sidaas ku daydo karkii iyo sarqaankii waa najaas laakiin ayadoon wax lagu ridin haddii sarqaankii ka baxo waa daahir amraduna asal waa najaas wey waa najaas wey wa in khulilad haddii khal laga dhigo bidarxi shayin shay lagu riday fiiha dhexdiisa lam tatur ma daahir noqoto faslun fil xaydi xaydkii uu fasal yahay wanifaasi dhiiggii uu mushaya walistixaadati dhabar furankii faslun fil xaydi xaydkii uu fasal yahay wanifaasi dhiigdhalmadii dhiiggii umusha iyo walistixaadati dhabar furankii waa mid jirre ah istixaadadu faslun wayakhruju waxaa ka soo baxay min alfarji farjigii gabadha halaaatu dimaa'in saddex dhiig gabarh kasta waajib waxaa ku ah inay barato axkaamta ay u baahan taho xaydka iyo istixaadada iyo nifaaska ku saabsan waajibay ku tahay zawjkeedu hadduu caalim yahay inuu baraa waajib ku ah ayna ka barato umana bannaana inay meelo kale ka soo barato idan la'aantiis haddaan isagu u idmin hadduusan asagu oqoonin waajib waxaa ku ah inay baxdo soona barato axkaamta xaydka istixaadada iyo nifaaska haddii asagu uu yidhaa joogna waajibay ku tahay inay soo barato mana ku addeecaydo asagana waa ka xaaraam inuu yidhahdo adna ma aqaano ku bari maa adna baramaydid jahli guriga iigu joog waa ka xaaraano asaga uma bannaana hadduu nin caqli badan yahay oo uu yidhaahdo anaa culummada kuu soo weydiinayo baxayo keenaya qof fahmi karana uu yaho la og yahay aaminna ah oo qof alla kacabsi lagu yaqaano ammaano lagu yaqaano uu yahay oo inta culummada u soo weydiiyo habeenba masale soo hooyo waa loo ogolaya gurigeedayna joogay guriga laga baxa waa muhiim laakiin hadduu faasiq yahay isagaaba la yaqaana waa faasiq sigaariyo caba masalan culummo kuu soo weydiina laga yeelima hayl ammaano maa lagamada qaadan karo hadduu yidhaha shiika ii soo saaray ma laga qaadan karo yaa ayuha aladiina aamanuu in jaakum faasiqun binaba'in fatabayanuu marka warkiisa maba la qaadan karo ma banaana baal faasiqoo la og yahay ama dubnada cayaara turbyada cayaara ama se sigaarka caba ama dhafo raxiir ah oo faasiqoo la yaqaano asaga culumaan masale soo weydiiyey ma laga dhegaysan karo ma banaana ila ilaahaba kule warka ubso warkeeda faasiq warkiisa lama qaadan karo laakiin qof ammaano iyo alla kacabsi lagu yaqaan hadduu yahay dakaana lagu yaqaana iyo caqli oo masalada soo fahmi karo culummada markuu ka maqlo hadduu yidha culummada anaa kuu soo weydiinay guriga ii joog gabadha guriga jooge masaladan asaga usoo weydiina faslun wayakhruju waxaa ka soo baxa min alfarji farjiga gabadha alaaatu dimaa'in saddex dhiig damulxaydi dhiigga xaydka wanifaasi wa damu nifaasi dhiigga oo dhalmada ama umusha walistixaadati iyo dhiigga dhabar furanka waa dhiigga jirada mid walba asagaa sharaxaya falxaydu xaydku huwa damu waa dhiigga alkhaariju ka soo baxa min farji marati haweenayda farjigeeda calaa sabiili sixati waddo caafimaadna ku soo baxa cudur maahan iyadoo caafimaad qabta uu ka soo baxa min hayri sababi wilaadati dhalmo sababteed kayrkeedna ku soo baxa waxa weya dhiigga xaydka waa dhiig gabadhu markay caafimaadka qabto oyna qaan gaarto ka soo baxa oo sagaal sano waa inay gaartay sagaal sano ka hor maya sagaal sano waa inay gaartay ama ku dhowda di sagaalkii sano toban maalin ka dhimantay dhib male gabadho markay qaangaar noqon karto sagaal sano oo kaleeto way gaarto ilaa sagaal sano gabdhuhu waa ku qaangaar wiilashuna ku qaangaari karaan marka waktigaasoo kaleeto hadduu yimaado waddo caafimaadna ku yimaado uusan cudur ahayn dhalmana aysan jirin kaasaa waxaa la yidhaahdaa dhiigga xaydka falxaydu xaydku huwa damu waa dhiigga alkhaariju soo baxa min farji lmarati haweeneyda farjigeeda ka soo baxa calaa sabiili sixati caafimaad wadadiisna ku soo baxa min kayri sababi lwilaadati dhalmo sababteed kayrkeedna ku soo baxa wa lownuhu midabkiisu aswadu waa mid madow muctadimun guba ladaacun xanuunjin badan aswad wey midabkiisu dhiig caadi oo xidid go-aya uma eka waa aswad muctadimun shaarixu wuxuunu kugu sharxaa waxa weeyaan shadiid اlxumrati guday gaduudkiisu adag yahay wuxuuna ula jeedaa waa madoobuu noqday inta gaduudkii ka batay oo waxaa la sixaaxa ku sugan ur jawhare ixtadama damu ishtadad xumratu xata swadda dhiiggii waa darnaaday gaduudkiisii ilaa uu madoobaaday marka ladaacna wuxuu ku fasiray muxriqun uu ku fasiray laakiin baajuurigu wuxuu leeyahay sidaas sawaabkii maahan sawaabku waxay tahay muctadinunta in maanta loola jeedo muxriqun mid gubaya ladaacna loola jeedo muujicun mid xanuujinaya saasuu u fasiraya walownuhu midabkiisu aswadu waa mid madow muctadimun guba ladaacun xanuunjin badano muujica sidaas wey marka gaduud maahan midabkiisu waa muhiim in la fahmo wanifaasu nifaas maxaa la yidhaah dhiigga nifaaska dhiigga umusha weeye huwa damu waa dhiigga alkhaariju soo baxa caqiba alwilaadati dhalmada gadaalkeeda caqiba saas carabiga fasiixayada ah waxaa bannaan caqiiba oo ya lagu daro waa bannaantah waa luqo bannaan nifaas waxaa la dhahaa dhiigga soo baxa ilmuhu markay soo dhammaadaan oo caloosha ka soo dhammaadaan kadib saddex dhiiga gabadha markay umulayda imaan mid waa ka horeeya ilmaha soo bixidooda midna ilmuhu la socdaa midna ilmuhu markay soo baxeen kadibuu soo baxaa dhiigga laysku waafaqsan yahay inuu nifaas yahy waa ilmuhu markay soo dhammaadaan kadib sidaas daraaddeed gabadha inta fooshu haydo ilmana aysan soo bixin dhiigga yimaada waa damulfasaad gabadhana salaadii waa laga rabaa way iska tukana dhib ma haysto waa inay iska tukataa weji waana jira shaaficiyada ka mida abudayib sheekh la dhihi jiro shaaficiyada ka mid oo yidhi kaas lafkiisu waa nifaas marka salaad lagama rabay noqoleed laakiin qowlkaas culummadu waa daciifa yidhahda wejkaas dhiigga ilmuhu markay soo baxayaan markaas la socdaana kaasuna nifaas maahana yidhaahdeen shaaficiyada jumhuurtoodu laakiin ibnu sabaaq iyo culamo kale waxay may may kaas waa nifaaskii kii lagu yidhahda marka nifaas ma ahan salaaddii waa la iska rabaa wey sidaas wey marka midka ka horeeya ilmaha soo bixidooda oo gabadha waktiga fooshu wayda xanuunsan tahay hadday horta biyo socdaan biyo haddee dhib ma leh nijaasa maahan biyuhii mogta biyahan ilmaha la socda taasu dhibba ma leh waa iska maymayr oo iska tukeen dhiig hadduu socdana waa tukeen ta iska mayr laakiin ilmuhu markay soo baxayaan dhiigga la socda kaas laftirkiisa ay leeyihin shaaficiyadu sida raajixa laftirkiisu nifaas maaha meeshaas marka maxaa imaanaya wakti salaadu ku tagto hadday intaasu noqoto intaas hadday salaadu ku tagto salaadaas markay gabadhu hadhow daahir noqotay soo qallaynay wey war dhiigga ilmaha la socda waktigii ilmihii soo baxayeen a salaadu saas ku tagta ilmihii oon soo bixina waktigii tegey soo ma jeedin ka horna ma aysan tukan waa qallaynay weeye macnaheedu wanifaasu nifaasku wadamu waa dhiigga alkhaariju soo baxaa caqiba wilaadati dhalmada gadaalkeeda dhalmada gadaalkeeda ilmuhu markay soo baxaan ka gadaan wlistixaadatu istixaadadu huwa damu waa dhiig alkhaariju soo baxaa fii kayri ayaami alxayd xaydka maalmihiisii kayrkiis iyo wanifaasi umusha maalmaheeda kayrkeeda marka istixaadadu waa jiru waa xidid go-ay marka xaydna maahan nifaasna maaha gabadhu marka sidaas daraaddeeda istixaada wixii ah ayada cibaadadeeda waa iska wadane qaab ah insha allahu aan u tegi doonno ayay u wadanaydaa ay u wadanaydaa laakiin xaydka iyo nifaaska cibaadooyin badanaa ka dhacaya salaadii waaba ka dhacayda mana ka ansaxay hadday tukato soonkiina waa ka dhacaya adda ahaan laakiin qadaa looga rabaa marka wax badana riday nifaaskuna wuxuu lamid yahay xaydka wa aqalulxaydi xaydka inta ugu yar zamaanan yowmun wa leylato inta ugu yar xagga zamanka wa aqalulxaydi xaydka inta ugu yar zamanan waktiga uu soco karo oo dhiig xayd inta socdo go-i karo ousan dib u soo laabayn yowmun wa leylato waa habeen iyo maalin wa akaru inta ugu badanna khamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalin shan iyo toban maalin ka badan xayd ma socdo bilayaaliha maalmeed waa la jiraan wixii ka badan haddii shan iyo toban uu dhaafo istixaada leha gabadhaas waa inay inta qubaysato ay cibaadaysato ayna ogaato dhiigu jiro inuu yahuusan xayd ahayn wa haalibuhu haalibkiisa sida ugu badanoo dumarka dhiigga xaydka ugu dhaco sittun waa lix aw sabcun ama waa toddobo sidaa u badan waa inuu lix maalin hayo ama toddobo hayo marka gabadhii lix uu hayo duhrigeedu afar iyo labaatan uu noqona hadduu bil walba ku dhaco gabadhii uu toddobo hayana duhrigeedu wuxuu noqonaa saddex iyo labaatan marka sidaasaa haalib ah sidaasaa haalibah macnaha ay dumarku u badan yihiin wey waa sida u badan yihiin dhammaanna daliilk daliilkeedu waa alistiqraac dumarkiiyaa la raacraacay meelhebla ka warrama africa ka warrama aasiya ka warrama eshiya ka warrama meelhebla taga dumarkii markii lagu wareegay ayay sidaa noqdeen qaabka wax u socdaan ee aayad iyo xadiis sidaan sheegaya maaha istiqraa'a la yidhahdaa wa aqalu nifaasi nifaas inta ugu yar laxdatun ilbiriqsi weeye laxdatun waxaa loola jeedaa saacad yar aa loola jeedaa maan isha bilig inta laga siiyo maa ilbiriqsi waayo macnaha waa waqti yar waxaa dhici karta gabadha ilmuhu markay soo baxaan dis indhig ka soo yidhaa dib dambena indhig loogu arag waajibna waxaa salaada hore inay ka bilowda inta qubayso waa dhici karta weliga dambe dhiig lagu arg haddii shan iyo toban maalin mar kala joogo uu dhig yimaado waxaa laleeyaha kaasu waa xayd la dhihima waa nifaas gabadhi waa umushay dhiiga soo daatay dibdima looguma arag waa waajib inay cibaadaysato shan iyo toban maalin markay umul aheedaa dhiig kala yimid dhigaasu nifaas ma ahan ee waa xayd xayd wey wa aqalu nifaasi nifaas midka ugu yaro laxdatun waa ilbiriqsi macnaha waa zaman yar wey wa agaruhu inta ugu badanna situuna yowman waa lixdan maalin wa qaalibuhu badankiisa sida haalibka oo dumarka inta badan uu uga goo dhiigga umusha arbacuuna yowman waa afartan maalin afartan maalin marka inta ugu yar inay tahay laxda inta ugu badanna ay lixdan tahay daliiluhu alistiqraa dumarkiiyaa la raadiyey la fiiriyey gobollo badana lagu wareegay carab iyo cajami miyi iyo magaalo sidaasay u bateen waa la arkay kuwa mar dis inta yidhah dhiig dambe ka imaanayn waa la arkay kuwa lixdan gaalay oo badanna waa la arkay marka sidaas wey haalib waa afartan maalin kaas xadiiskii waxa weyn umsalamo wey wa aqalu duuri duuri inta ugu yar bayna alxaydatayni xaalu ahaaday khamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalin gabadha xayd ay ka qubaysata mid kaleetaa u yimid inta ugu dhaxayda ugu yar waa shan iyo toban maalin haddii shan iyo toban wax ka yar dhiig ku soo laabto dhiiggaasu waa istixaada waana jiro xayd maaha gabadha waa inaysan salaada joojin oo aysan cibaadada joojin wa aqalu duuri duuri inta ugu yar bayna alxaydatayni xaalo aaday laba xayd dhexdood laba xayd dhexdood muxuu ugu qaydaa waxaa dhici karta xayd iyo nifaas duhri u dhexeeya xayd iyo nifaas duhri u dhexeeya waa ka yaraa ka shan iyo toban oo see uga yaraana gabadha uur kale xayd waa ku dhaca sida qowlka raajixa khilaafaa ku jira laakiin qowlka raajixa gabar uur leh oo waxaa lakay caadadeedu bil walba u imaanaya oysan marna qaldamayn gabadhaas marka ayadoo dhiiggii xaydka ka qubaysatay oo toban maalin joogtay u muli karta fiiri marka meeqa xaydkii hore iyo nifaaskan meeqaa udhexeeya toban marka meeshaasuu iska ilaalaa markuu laba xaydku leeyahay wuxuu iska ilaalinaa bayna xaydin wa nifaasin uu iska ilaalina marka bayna xaydin wa nifaasin waa ka yaraa kara shan iyo toban laakiin laba xayd dhexdood duurigu kama yaraa karo shan iyo toban wa aqalu duuri duuri kan ugu yar bayna alxaydatayni xaalu ahaaday khamsata cashara yowman waa shan iyo toban maalin walaa xadda waxada uma sugnaan liakari akari duhri duhriga inta ugu badan xad ma leh xad ma leh waxaa dhici kartaba sanadka dhan gabar uu marku dhaco bal cimrigeed gabaru markuu dhacaa dhici karta miduusan ku dhicin in la arkaana waa dhacda marka waxada male duuriga inta ugu badan wa aqalu zamanin zamanka ugu yar zamankaasoo taxiidu fiihi lmaratu gabaru ay ku xaysho tiscu siniina waa sagaal sano zamanka ugu yar oo da ahaan ugu yar oo gabar ku xaysha waa sagaal sano sagaalka sano marka waa taqriib culamada gabal waxay hadan hataa laba bilood hadday sagaal sano ka dhiman tahay dhib male qaarna waxay hahdeen bil hadday ka dhiman tahay qaarna waxay yidhahdeen maya shan iyo toban maalin hadday ka dhimantay wix lix iyo toban maalin ka yar qowlkaasay u badan yihin shaaficiyadu lix iyo toban maalin wax ka yar waa shan iyo toban maalin iyo wixii ka yar wa aqalu zamanin zamanka ugu yar zamankoo taxiidu ay ku xaysho fiihi zamanka almarata haweenaydu tiscu siniina waa sagaal sano wa aqalulxamli uur inta ugu yar sitatu ashhurin waa lix bilood lix bilood ilma intay calool ku jiraan kadibna ayagoo caadiya ay dhashaanoo noolaadaan lix bilood wey haddii ninkii gabar loo guri geeyo lix bilood markay joogto ilma ay dhasho caadi noqdaan ilmaha shakiyaa ku jira inay iga horreeyaanaan ka shakiyey waa idabdaro iyo aflagaado lix bilood waa ku dhasha waana ku noolaadan waana ku noolaadan qur-aankana sidaas tusaya wa agaru agarulxamli uur inta ugu badanna arbacu siniina waa afar sano inta ugu badan oo ilma calool ku jiraan waa afar sano taasna istiqraaga tusa imaam maali wuxuu yidhi gabar aan naqaan oo iqa ah ninkeeduna iqay ah noo sheeg saddex da-aad laba iyo toban sano caloosha ku siday afar sano caloosha ku siday da kale qaatay afaray ku siday da kale qaatay afaray ku siday waana dad iqaadao naqaanay so uma jeedi wakadalika maalik ibnu dinaar nina u yimid wuxuu yidhi xaaskaygii afar sano ay uur leeda ilaahay iigu bari ilahay inuu kurbada ka fida waa kurbaysan tahay afar sanay uur leedahay ilaahay u beri isagoon ka tegin la taagan aan in ordaayey markaasu war xaaskaaga ka gaa waa u mushay waa uu ku orday waa u tegey wiilkiiu soo qaaday wiil ilka waaweyn oo ilkaha kore oo afar sano jir hogsida ha marka afar sano marka culamada gobol waxay yidhaahdeen afarta sano sida badan sida badan ilmahaas caloosha ku daaha waa ilmo caloosha ku dhex dilma macnaha caloosha ku dhex dilaaca meeluu ka daloshama dhacaana ka baxa cununkii waa daciifa haddana dibuu ka noolaana haddana mar kale uu meel ka dai ka daciifa meeluu ka daloshana dhacaana ka baxa ilmaha caloosha waa soo dilaaceen laleeyahy oon soona baxayn waxaa dhacda ilmahaas marka afar sano in iska gaaraan way dhici karta marka dambe in iska baabaanaysa dhalana waa la arka wa agaru agaruxamli xamli inta ugu badano arbacu siniina waa afar sano wa qaalibuhu qaalibkiisuna tiscatu ashhurin waa sagaal bilood siday dumarku u badan yihiin waa sagaal bilood sagaalkaasay ku dhashaa wayaxrumu waxaa xaaraan ah bilxaydi bisababi alxayd xaydkay sababtiis xaaraan waxaa ku ah amaaniyatu ashyaa sideed shay ayaa xaaraam ku ah sideed shay gabadhu hadday caado qabto sideed shaya xaaraan ka ah asalaatu salaadii waa ka xaaraam hadday tukato waa ku dembaabi hadhowna soo qalayne wa sawmu soomkiina waa ka xaaraan laakiin hadhow qalla laga rabaa wa qiraa'atu qur'aani qur'aan inay akhridaa waa ka xaaraan wa masu musxafi musxaf kitaabka qur-aanka inay taabataana waa ka xaaraan wa xamluhu inay qaadaana waa ka xaaraan qofka weysadu ka jaban tahay iska daa qof gabar caado qabta inuu musxafka taabtaa waa ka xaaraan saxaabadun iskuma khilaafo qof weysadu ka jaban tahay oo caadi habtuu soo weysatay waa tukaday waa ka jabta inuu taabto kitaabka qur-aanka ka xaran saxaabadu iskuma khilaafo soo ma jeedi sida ibnu rajab waxa xaafid ibnu rajab fatxulbaariga ku sheegay shekhulislaam ibnu taymiya sidoo kale u leeyay saxaabadu iskuma khilaafo ka waran gabar caado qabta in la yidhaha imtixaanaad ku jirtaa qur-aankaaga iska xambaarto dhib male jaamacaday dhigataa gabadha ama macalimad weeye ha iska dhigto xoogaa laruuraa ku jirto ka daaye wa qiraa'atu lqur'aani qur-aan la akriyaa waa ka xaaraan wa masxu lmusxafi musxaf ay taabataa waa ka xaaraan musxaf la taabashadiis waa ka xaaraan wa xamluhu musxafka la qaadidiisuna waa ka xaaraan inay kitaab qur-aan qaada waa ka xaaraan wa dukhuulu lmasjidi masjid gelidiisna waa ka xaaraan masjidka marka haddii ay ka cabsaydo in dhiig ku daato waa markay ka xaaraamta haddii kale masjidka waa dhexgeli karta wax waa ka soo qaadi karta oo nabiga sala allahu calay wasalam uu caaisho uga dirsaday salli yaruu ku sujuudayey markaasay tiri dhiigan qaba markaasuu yidhi gacantaada maa dhiig ku yaalla iisoo qabo salliga marka hadday markay ka xaaraamtay waa masjidku inuu najaasoobo markay ka cabsaydo ee qof kastoo masjidka inuu najaaseeye ka cabsana waaba ka xaaraam inuu galo ee hadda kabahaaga hadday qoyan yihiin oo ay najaas yihiin ayagoo da-aaya inaad masaajidka la soo dhex martaa xaaraanay kaato waxaana waajib kuwa ina najaasan ka qalajido dhulka gurug dhulka marmari kabahaan masaajidka ku najaaseen qof kastoo masaajidka inuu najaaseeye ka cabsaa xaaraanay kaato inuu la soo galo maan gabadha kaliya marka masaajid inay soo gashaa waa markay ka cabsaydo haddii kale geliddu waa u bannaantahe joogidaa ka xaaraana ay dhex fadhiisato wa dawaafu dawaafkuna waa ka xaaraan kaxbada ay dawaafto walwadcu in loo galmoodaana waa ka xaaraan oo ninkeedii uma bannaana walistimtaacu inuu uga raaxaysto sawjkeediina waa ka xaaraan bimaa makaanka bayna surati xudunta iyo warukbati labada jilib udhaxayda labada jilib iyo xudunta inta udhaxayda ninkeedu uga xaaraysta waa ka xaaraan qowlka jadiidka shaafici waa nuucaas laakiin qowlka qadiimka ahe shaafici wuxuu leeyahay maya galmooshada ka xaaraan ama istimtaaca xataa bayna sura warugba waa u bannaan tahay ee galmooshada kaliyaa ka xaaraam ah imaam nawowi raximahullah masaladaas markuu ka hadlaa sharxumuhadabka wuxuu sheegay qowlkaas qadiimka oo xagga daliilahaan inuu xoog badan yahy xayl xadiis saxiixmuslimkaa tusa nabigaa yidhi sala allahu calay waslm markii loo sheegay yahuuddu gabadha dhiigga qabta lama seexdaan wax lama cunaan wax lama cabaan uu nabigu yidhi isnacuu kulla shayin ila nikaax wax kastaba sameeya laakiin ha u galmoonina wa idinka xaaraan marka galmooshada xaaraam ah sidaas darteedu nawowi sharxa muhadabka wuxuu leeyahay wa huwa aqwaa daliilan fa huwa almukhtaaru fa huwa aqwaa daliilan qowlkaasi xagga daliilan xoog badan waxaa xaaraamta waa galmoosho laakiin haddee qofkii seeraha ku ag wareegaana inuu ku dhaco waa dhici karta marka inaad marka horeba fogaataa kaasa saas darteeda nabiga waxaa sugan xaasaskiisu marka ay qabaan dhiigga wuxuu dhi jiray gorgorod xirta saasuuna kula seexan jiray iyagoo gorgorod uxiranta nabi maxameda kaa dadaal badnaa kaana waracnimo badnaa kaana taqwo badnaa iskana kaa ilaali oga adugu inaadan is-ilaali karin inaad dhacda marka seeraha inaadan u dhowaan kuu roon laakiin wuxuu waa xalaal iyo waa xaaraan daliilay u baahantay wa huwa aqwaa daliila fa huwa almukhtaar uu leey wayaxrumu waxaa xaaraam ka ah cala aljunuubi qofka janaabo qaba rag iyo dumar waa isku mid wayaxrumu waxaa xaaraan ka ah cala aljunubi qofka janaaba qaba khamsatu ashyaa shan shay shan shayaa ka xaaraama qof kastoo janaaba ku dhacdo rag iyo dumar asalaatu salaad ayaa xaaraam ka ah wa qiraa'atu lqur'aani qur'aan la aqriyo ayaa xaaraam ka ah qur'aan in la akriyo waa ka xaraam qof oo janaabo qaba laakiin qur'aan ha la akriyo marka lagu yidhaah waxaa qur'aankaas waa qur-aankii aan la masaqin tilaawo ahaan taas weeye waa ka xaaraam qur'aan markii la yidhi waxaa baxay waxyaalaha kale sida adkaartao kale adkaarta u bannaanta xataa adkaarta tirada badan oo aayaadka qur-aankaa soo arooray calaa niyati adkaaru ku akrisana adkaar inuu akra ay u niyeysana waan u banaanta adkaaraho dhan u akrisanaa qofka janaabada qaba sida gabadha xaydka qabtaaba ay u akrisayd adkaaraha oo aayaadkii qur-aan ay ka mid yihiin wa masulmusxafi musxaf taabashadiisa ka xaaraan ah wa xamlu qaadidiisa musxafka la qaadidiisuna waa ka xaaraam wa dawaafu kacbada la dawaafa waa ka xaaraam wa lubfu nagaasho filmasjidi lagu nagaadaana waa ka xaaraan waa haddaan daruura keeno haddii calow kusoo caybsa iska soo gela iska dhex fadhiise haddee roob iyo qatar aad ka cabsato meel kalood gasho wada waa soo geli wa yaxrumu waxaa xaaraankaa cala almuxdii qofkii weysadu ka jabtay alaaatu ashyaa kan waa qofkii weysadu ka jabtay rag iyo dumar waa isku mid weysadii ka jabtay qubays waajib kuma ahan wa yaxrumu waxaa xaaraankaa cala almuxdii qofkii weysadu ka jabtay alaaatu ashyaaa asalaatu salaada xaaraam ka ah wa dawaafu kacbadu dawaafa ka xaaraan ah wa masu musxafi musxaf taabashadiisa ka xaaraan ah wa xamluhu musxafka la qaadidiisuna waa ka xaaraan wallah subxana wa tacala aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed